إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo dhegaystayaal qodobada saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah camiliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ay ka fuliyeen gobolka laamo waxay ku beegsadeen dad karishtaan ah oo halkaasi ka waday dhirjaris sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyin ku yaala magaalada muqdisho shan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar dhabagal ah oo ka dhacay shabeellaha hoose iyadoo sidoo kale la weeraray fariisimo ay shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk ah ku leeyihiin qaybo ka mida gobolkaas dowladda faransiiska oo kusoo fashilantay waddamo afrikaan ah way boobi jirtay ayaa daneynaysa in ay ceelbuur ka qodato macdanta loo yaqaano yuraniumta waaliga walaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa khudbad u jeediyey ciidankii ka tirsanaa mujaahidiinta al-shabaab ee ka qayb galay weerarkii itoobiyaanka lagu laayay ee ka dhacay gobolka bakool wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadashay dagaalo ka dhacay wilaayadaas oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka sakada xoolaha ayaa laga qaybiyey deegaano hoos yimaada degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose taasoo ay ka faa'iidaysteen dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayax ayaa ku habsaday dhulbeereed ku yaala gobolka tigreega ee waqooyiga itoobiya fatahaado ayaa ku dhuftay dalka suudaan xilli dagaalo ay ka socdaan waddankaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo tobanka rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sideed iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka waa subaxnimo khamiis ah kusoo dhowaada qodobada warka oo faahfaahsan camaliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cali aadan ayaa inoo haya mahadsanid maxamed cali aadan aad ayaad u mahadsan tahay cabdisamed aroornimadii hore ee maanta camaliyaad nafurnimo ah ayaa waxaa lagu weeraray ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh camaliyaadka oo ilaa iyo laba gaarayay ayaa waxa ay ka kala dhaceen bar kontarool oo ku taalla magaalada iyo xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee uu ku shaqeeyo taasoo uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka war kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda camaliyaadka nafurnimada ah ee aroornimadii hore ee maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxaana warka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu yiri mujaahidiinta ayaa saakay laba camaliyad oo istishaadiye ah ka fuliyey gudaha magaalada dhuusamareeb iyadoo mid kamid a camaliyaadkaas lala beegsaday xarunta madaxtooyada magaalada dhuusamareeb oo uu ku sugan yahay xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya wixii faahfaahin ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa ayaa lagu yiri warka jugta qaraxyada ayaa waxaa si aad ah looga maqlay gudaha magaalada dhuusamareeb waxaana camaliyaadkan ka dhashay khasaare kala duwan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay camaliyaadka gelgilay maanta magaalada dhuusamareeb oo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka cabdisamudow camaliyadan ayaa waxa ay ka dhigan tahay tii labaad oo muddo bil gudaheed ah xasan sheekh maxamuud lala eegto waxaana la xusuustaa in magaalada maxaas oo uu mar ku sugnaa ay ka dhacday camaliyada nafurnimo ah xasan sheekh maxamuud oo dhowaan tagay ee dalka jabuuti ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo kolkii hore uu sheegay inuu ka abaabulayo ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan markii uu imaanayay magaalada dhuusamareeb rajo weyn ayuu qabay balse muddo ka badan hal bil oo uu halkaasi ku sugan yahay ee waxaa muuqanaysa in dhammaan rajooyinkii uu lahaa ay noqdeen hal bacaad lagu lisay maadaama uu waayay wax ku garabsiiya dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankii uu xasan rajada ka qabay inay guulo ka keenaan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay isugu soo urureen magaalada dhuusamareeb iyagoo soo faarujiyey deegaanadii ugu dambeeyey ee kaabiga ku haya magaalada dhuusamareeb ciidanka mujaahidiinta iyo isaga ayaana waxaa u dhexeeya oo keliya kilomitaraad aada u yar iyadoo xilli weliba la filan karo in weeraro ay ka dhacaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud wixii kusoo kordhanaa urarkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ay ka fuliyeen gobolka laamu waxay ku beegsadeen dad karistaan ah oo halkaasi ka waday dhirjais iyadoona dhanka kale sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka siyaabo kala duwan loogu khaarijiyey degmooyin ku yaala magaalada muqdisho wararkaas iyo faahfaahiino dheeraada oo laga helayo dagaalo ka dhacay shabeellaha hoose oo dowladda federaalka askar looga laayay waxaa inoo faahfaahinaya hashim
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan lagu qaarajiyey xaafadda xoosh ee magaalada muqdisho ayaa lagu magacaabi jiray cabdi maxamuud waxaana uu si gaara kaga tirsanaa milatariga dowladda federaalka sarkaalkan ayaa meydkiisa waxaa halkaa ka qaatay ciidamada dowladda federaalka waxaana uu in muddo ayaalay goobtii lagu dilay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay xaafadda warlaaliska ee degmada dayneyle ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay degmada dayneyle xalay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey cali waxaana uu si gaara kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero boliis milatario ee uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka in loo xil saaray ammaanka magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho si joogta uga dhacaya howlgallada isdabajooga ah ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay suuqa bakaaraha kaas oo lagu magacaabi jiray abshirganay wuxuuna si gaara kaga tirsanaa ciidanka lagu soo tababaray dalka ethoobiya dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen xalay howlgallo kala duwan kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerar dhabagala u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka baxay degmada qoryooley kuna sii jeeday deegaanka danow waxaana ciidamadaas soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalka halka sidoo kalena uu mid kale ku dhaawacmay ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday dagaalka ayaa la wareegay goobta dagaalka waxaana ay gubeen laba mooto oo ay ciidamadu wateen sidoo kalena waxay ciidamadaas ka furteen qori iyo boosh sidoo kale howlgallo kala duwan oo lagu weeraray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan eelaboorka degmada baraawe halkaas oo laga maqlayay dhowqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa dagaal toosa oo lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada janaale waxaa sidoo kale weerar lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada afgooye kuwaas oo ku kala sugan munkayga iyo haanta dheer ee ka wada tirsan degmada afgooye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha kasoo gaaray ciidamada halkaas xalay lagu weeraray markaana saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ayay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolka laamo ee ku jira gumaysiga dowladda kenya howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen inta u dhexaysa magaalada hindi iyo deegaan lagu magacaabo maalhooy ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen nin kenyaati ah kaas oo halkaas gidajaris ka waday ninkan kenyaatiga ee la dilay ayaa ahaa kirishtaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka waxay sidoo kale gubeen matoor iyo makiinadii geedaha lagu jarayay mahadsanid haashim dowladda faransiiska oo kusoo fashilantay waddamo afrikaan ah oo ay boobi jirtay ayaa daneynaysa in ay ceylbuur ka qodato macdanta loo yaqaano uraniumta waxaa inoo faahfaahinaya maxamed amiin
iyadoo bil ka hor qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ay sheegeen in waxa uu xasan sheekh u aaday dhuusamareeb ay tahay in la qabsado ceelbuur si yuraniyamka looga qaato ayaa hadda waxaa isa soo taraya xaqiiqda warkaasi qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa saacadihii lasoo dhaafay qorayay in gobolada dhexe ee soomaaliya qeybo ka mid ah ay ku kulmeen taliyaha sirdoonka dowladda federaalka iyo kan faransiiska mareegta lagu magacaabo risoris ayaa sheegtay in kulan qarsoodi ah uu dhex maray labada taliya sirdoon kuwaasi oo falanqeeyey sidii faransiiska loogu suuragelin lahaa in uu qaato macdanta yuraniyamta oo muddo dheer la sheegayey in dhulka ceelbuur ay aada hodan ugu tahay inkastoo xasan sheekh uu marar badan ku fashilmay iskudayo uu ku doonayay in ciidamadiisu ceelbuur ku saldhigtaan ayaa haddana waxa ay xuguhu sheegayaan in faransiisku uu aada ugu cadaadinayo dowladda federaalka arrintan ayaa imaanaysa kadib markii faransiiska dagaallo jihaad ah looga soo saaray qeybo ka mid ah waddamada afrika kuwo kalena ay dadweynuhu diideen taasi oo keentay inuu raadiyo waddamo uu ku beddesho kuwaas bil ka hor ayay ahayd markii warbaahinta al-furqaan ay sii daysay xog uu arrintani ka bixiyey aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle kaasi oo sheegay sirta ku jirta duulaanka ceelbuur ninaan saaxiib nahay baa wuxuu yidhi markii hadda dagaaladu socdeen war ceelbuur ceelbuur ceelbuur ma fahmin ceelbuur maxaa yeelu dhahay ceelbuur sootii annaga aan maaragtay u dhalanay oo naqaanay ma ahan yidhi xaqiiqatan war ceelbuur waa asalka asaga laakiin waa nacamar waa xamar ku koray ceelbuur sootaa naqaanay ma ahan yidhi yani xaqiiqatan su-aashaas anigana waa isweydiiyey ninkaa saaxiibkan waa isweydiinay waa la yaabanaa laakiin waxba dhib male way iska cadaan doontaa wayna cadaanaysaa warar marka waxaa jiro oo cajiib ahoo waa aragtay yani haaya siran lilghaaya waxay dhihi jireen maaragtay sirta uu aqoon-yahanka markaasi daaha ka rogay waxay ahayd xogta hadda soo baxaysa ee warbaahinta caalamka qaarkood qorayaan kuna saabsan kulanka labada sirdoon ee dowladda federaalka iyo kan faransiiska uga hadleen sidii loo boobi lahaa yuraniyamta ku jirta ceelbuur heshiisyo iyo maxaan ku irahdaa dilaaley maaragtay xasan ka gaday arintaas iyo yacni laakiin taariikhda iyo dhacdada iyo waqtiga iyo waaqaca loo deyna anugu inta hadda macrufo iyo macluumo aan u leeyahay in xasan meeshaasi uu qandaraas ku qaatay sidii qandaraaskii baddaba loo gadanayay warkaas ha loo fiirsado waa gadan yihiin gobolkaas wuxuuna ku gadan yahay wax la yidhaaha uraniyam marka waxaa la istusay in laga faaidaysto hadda dhul gobolkan la qabto markii la qabtana hore laga boobsiiyo xataa meelihii laga dhoofin lahaa iyo ciddii qaadi lahayd iyo suuqyadiisii yaa la hadalhayaa marka ee dowladaha arintan ku jira hadalhaynta faransa ugu horeysa faransana waxaa dilaal u ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle xasan sheekh ayaa dhowaan u duulay jabuuti halkaasi oo uu kula soo kulmay madaxweynaha waddankaasi faransiiska ayaa laisku raacsan yahay inuu yahay gumayste aada u dhaqan xun sidaba taariikhda fog iyo midda maantaba xusayaan waxaana la wada ogsoon yahay waxa uu kula kacay muslimiinta jaad morocco algeria iyo kuwa la midka ah madaxweynaha faransiiska ninka lagu magacaabo macron ayaa dhowaan waxa uu sheegay in hilfihiisa uu ka qaadanayo waddanka naiger islamarkaana uu cilaaqaadka u jarayo maamulka dalkaasi xilli dadweynaha dalka naiger ay u dabaaldegayaan bixidda gumaystaha faransiiska faransiiska ayaa waxa uu macdanta yuraniyamka u adeegsadaa tamarta nucleerka sidoo kalena waxa uu uga faa'iidaystaa korontada xukuumadda baariis waxay soo gumaysatay dhulka soomaaliyeed ee jabuuti iyada ayaana qayb ka ahayd ololihii shanta loogu qeybiyey soomaalida ilaa iyo haddana iyada ayaa kor ka haysata jabuuti xilligii uu dowladdii ku-meel gaarka ahayd madaxweynaha ka ahaa shariif sheekh axmed waxay faransiisku wadeen dadaallo sirdoon oo ka dhan ah soomaaliya waxaana gacanta loogu dhigay sarkaalkii ugu weynaa danis alakis kaasi oo ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii xukuumadda waddankiisu ay isku dayday inay weerar ku soo qaado degmada buulamareer waxaana la xusuustaa khasaarihii ba'naa ee weerarkaasi ka soo gaaray faransiiska meydkii askarigoodii ay ka carareen agabyadii laga qabsaday iyo dhanka kale sida ay iyagu dadkii beeralayda ahaa u soo laayeen markii ay weerarka soo qaadayeen xilligaasi wixii ka dambeeyey faransiisku waxa uu aada uga taxadarayay inuu muwaadiniintiisa usoo diro soomaaliya laakiin hadda waxaa muuqanaysa inuu isku dayayo in uu adeegsado dowladda federaalka si farsamaysanna uu kula baxo macdanta yuraniyamta ee gobollada dhexe gaar ahaan ceelbuur oo ay qabsashadeeda muddo dhowr jeer ah ku fashilmeen
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa khudbad u jeediyey ciidankii mujaahidiinta ka tirsanaa ee ka qayb galaya weerarkii lagu laayay etoobiyaanka ee ka dhacaya gobolka bakool maxamed daahir cali sow ayaa warkaasi inoo soo jeedinaya hadalhaynta dagaalkii cuslaa ee ka dhacay tuulada booco ee duleedka rabdhuure ayaa weli taagan maadaama dagaalka uu ahaa mid aad loo qorsheeyey gacan adagna ay ku dhacday ciidamada etoobiya ciidamo furiya beecatulmowd oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa lagu soo dhoweeyey gudaha bakool kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalyahanadii cashirka u dhigay ciidamada xabashida etoobiya waaliga bakool sheekh cuhmaan abuu cabdiraxmaan oo khudbad u jeediyey ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay weerarkii lagu xasuuqay ciidamada etoobiya ee dhowaan ka dhacay duleedka rabdhuure ayaa u mahad celiyey ciidamada mujaahidiinta ah ee ka run sheegay balanta ay galeen walaalo maynin sheegaan markii macrakadun la galaay booco ama rabdhuure in beecatulmowd la galay ma may markhaati ku anaa beecdii iyo hayti iyo ballanti isan galan in fulidan jazaakum allahu khayr jazaa ilaahay subxaanahu watacaalana mayba ku rajeena in miisaankan xasanaadka siinka kabo regishahiidan ilaahay shahaadadii ku aqbala meeli bani aadan oo muslum ee ka baxa faday cumrijay ka qaatamaysa fadya ka baxan taas ma suubnaa nabiyilaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam ya tamani oo dambijay ki hore iki damba la dhaafay yamay tamaniyay lawadidtu an aghzuwa fi sabiilillaahi fa uqtal ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل تسمعنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم marka may waa walaaliin oo shahiidan meel in kafay lahayd yaa ka bahan ehelkiyo ku taban iyo waliyo dhaafeen wal baraka la alkawaal ee insha Allah tabaaraka wa taala raga dhaawacamin ilaahay aafiyo raga hadda nool oo ku mid aniin ilaahay unsuna sugo weliga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in meel kasta ay ku beersanayaan ciidamada xabashida Itoobiya oo uu sheegay in ay jabeen maadaama xitaa ay urursan waayeen meydadkooda itoobiya oo maysinka bishaareeyay intii jabtii ka ogaadasana baktiye oo daasni afar maalmood kii goriyaalay orujay kor saaranya wali laku qaadi laku reeba kuubu meeli naftu ku bati la yaala bislaan qaadi hata male in ina sheenano meelaha ku kuusanga ayaa awood waan waagi hore maysu bii jareen dhiiga maana jidka kadeeda haduugu jareen ma yaa itoobiya aysan ogaataan yageeka meela rahay baktiye afar maalmood meelo deedsanye maxaabiista laku hayn koley dadkii haqobadan ba hayteen ogsantiin jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay siin barkaa yeelana waana mubaarakeeyaan waana juhdi oo marka may la raaysan biidan allah subxaana wa tacaala siin ku abaalmari yeelana khasaaraha dhimashada ee xabashida Itoobiya ayaa aad u kordhay waxaana uu gaaray 284 askari kadib markii dhulka hawdka ah lagu arkay meydad hor leh oo dhaawacyo u dhintay dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha u ah xabashida Itoobiya kuna nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa aad ugu farxay oo soo dhaweeyay khasaaraha xooggan ee la gaarsiiyay ciidamada xabashida Itoobiya
dhanka kale wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa war ka soo saartay dagaaladii ka dhacay wilaayadaas oo dowladda federaalka khasaare lagu gaarsiiyey zakariya cumar ayaa inoo haya isagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayuu waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abuxamse waxa uu ka waramay dagaalada dhowaanahan ka dhacayay gobolka kuwaas oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowlada federaalka sheekh ayaa marka hore waxa uu ka waramay dagaaladan iyo deegaanada ay ka dhaceen dagaaladaas marka ugu horeyntii waxay ahayd ay ka dhacday camaliyadii barakeysneed ee lala galay laas yacni madaxyagoyinkii dagaalka hogaaminaysay oo ka mid ahaa khayrdiid iyo ay ka mid ahaayeen qoorqoor ka mid ahaayeen dagaal ka dhacay meesha la yidhaha sirgo oo ayadana aad ay ugu halaagsameen horjoogayaal iyo ma garanaysaa ciidan intaba wax iskugu jiro oo badan ay ku go-een dhaawac iyo dhimashada kasoo gaartay waxaa ka mid ahayd bacaadweyn dagaal ka dhacay oo ayadana dhimasho iyo dhaawac badan kasoo gaaray oo rag horjoogayaal ahaa ay ku go-een waxaa ka mid ahayd isla bacaadweyn duleedkeeda dagaal isagana ka dhacay oo ahaa dagaalkii ugu dambeeyey oo ay ku waayeen saraakiil iyo ma garanaysaa ciidanba wax badan oo horjoogayaal ahaayo fidmada aabayaal u ahay ay ku waayeen baa ka mid ahayd marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa nimankaas niman hadda xamuuntii ay qabeen hadda waxaa la dhihi karaa waa dhigeena la dhihi karaa sidoo kale sheekh xasan abuxamsa waaliga wilaayada mudug oo sii hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday kaalinta qabaa'ilka muslimiinta ah ay ku leeyihiin dagaaladan ka soconaya wilaayada waxaan isleeyahay iclaanku kolley waad la socoteenoo waaba waaba dadku ayagaaba ma og tahay ayagaaba hadlay oo qabaa-isha degan dhulkaas hadda raayada tawxiidka dadku ay hoos harsanayeen kala dambeyntii iyo xadligii iyo ma garanaysaa dacwadii ay ka socotay diinta laga fidinaayey dadku waxay uga fal celiyeen laba un qayb bay noqdeen qayb ma garanaysaa ficil muujisay ama hadashay oo idaacadahaba kolba aad ka maqasheen iyo qayb ka carartay oo ka fogaatay oo ma garanaysaa xadowsatay labadaa qaybooday dadku isu qaybiyeen gabagabadii waaliga ayaa baaq u jeediyey dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka ah ee mar weliba dirar ujoogga ah waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka hadda ku dambeeya meelaha nimankaas ay ku dambeeyaan ay joogaan dadka ku dambeeya waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkaasi waa hadaf waxay sugayaanna waa saacad walba waxay sugayaan in ma garanaysaa mujaahidiintu ay laayaan ay weeraraan ay baabi'iyaan bay sugayaane dadkeena muslimiinta ah ee aan jecelnahay ee cadowgu uu nagu soo wada duulay waxaan leenahay nimankaa ka fogaada waxbaha ku darsanina ka fogaadaan leenahay dadaalka aada muujiseen oo kii tadar uu heli kareen uu la dagaalamayo dagaalka qayb ka yahay kii ma garanaysaa kalena uu ka hararay oo calowshaday sii laban laabaan leeyahay wilaayada islaamiga ee mudug ayaa maalmahan waxaa ka soconayay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk oo duulaan kusoo qaaday deegaanadaas oo lagu maamulayay shareecada islaamka iyadoona dowladda federaalka dagaaladani ay ku waysay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka sakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey deegaano hoos yimaada degmada qoryooley ee shabeellaha hoose taas oo ay ka faa'iidaysteen dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin maxamed ciise ayaa faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mar kale laga qaybiyey sakada xoolaha nool meelaha laga qaybiyey waxaa ka mid ah degmada qoryooley waxaa ka faa'iidaystay qoysas fara badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin waxaana laga qaybiyey boqolaal xoolo ah oo ka kooban geel ari iyo lo qaar ka mid a dadkii qaatay xoolaha ayaa ka waramay dareenkooda waa roognahay waa faayna ilaahay mahadsan qabnahay kiila la dheri kubu aye shan qof afar qof ay shan qof uno ay nin lang iyo hal naf keel adoonsii waxaa si geeday neef keel ay qaaran ugu bay keele oo qurux badan aliisi marka koowaad ilaah tagmaadina marka lamaad walaayada islaamka tagmaadina ilaahay mahad sarkaanya ka dhacday meesha haadoo mahadsannahay walaayada kor wax u qaado islaamka kor wax u qaado gaalada ha jibiy sidoo kale qaar kale ayaa iyagana sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolaha sakada ee la siiyey
neefgeel aan ka helay walaayada islaamka magarata ya ha hal neefgeel aan helay hadda maanta ay u horeysa alxamdulilah inas ilaahay guulsay ilaahay kor askariga ha ha mujaahidiinta qaara geelaa liisii mujaahidiinta waa u da-eeyey saasaa jirta maanta ilaahay waa noo gargaaray alxamdulilah waxaan kala kulannay saddex neef oo ah laba kaalmood hal digi dhowaan ayay ahayd markii sakada xoolaha nool laga qaybiyey degmada afgooye ee shabeellaha hoose taas oo ay dad badani ka faa'iidaysteen warka subaxnimo ayaan ku jirnaa ayax ayaa ku habsaday dhul beereed ku yaala gobolka tigreega ee waqooyiga itoobiya mahad cubeyd ayaa inoo haya ayax raxanraxan u socda ayaa ku habsaday dhulbeereed gaaraya shan iyo toban kun oo hegtar kaasi oo ku yaala gobolka tigre ee dalka itoobiya wararku waxay sheegayaan in wixii dalag ahaa ee ay shacabka tigreeg u beerteen ay halkaasi ku baabi'een taasi ayaana culees hor leh ku ah dowladda itoobiya oo uu xilligan waddankeeda ka socdo dagaal ay kula jirto jabhadda amxaarada ee faano tani waxay sidoo kale horseedi kartaa in cunayari bahsan iyo macluul ay soo wajahdo dadka deggan halkaasi taasi ayaana horseedi kartaa inay barakacaan dad yu badan qaar kalena ay suuragal tahay inay baahi u leedaan dhinaca kale waxay wararku sheegayaan in dhulbeereedkii qowmiyadda canfarta uu sidoo kale ayax fara badan ku habsaday kaasi oo cunay dhammaan wixii dalag ahaa ee beeraha ku yiilay saamaynta uu ayuxu ku reebo dhulka dahan ee uu ku dego ma ahan mid sahlan waxaana suurtagal ah in daqiiqado gudahood ay u ekaato goobtii uu ku habsado dhul abaar ah oo aysan in muddo ah waxba ka soo bixin warkan dhegeystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon fatahaado ayaa ku dhuftay dalka suudaan xilli dagaalo ay ka socdaan waddankaas wararka laga helayo waddanka suudaan ayaa tibaaxaya in fatahaada hor leh ay ku dhufteen dalkaas xilli ay ka jirto colaad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo xogaga r s f ilawaleedyo xukuumadeed ayaa sheegaya in kow iyo toban qof ay ku nafwaayeen fatahaadaha ka dhacay gobollo ka tirsan waddankaas dalka suudaan gudaheeda dadka ku barakacay sababo la xiriira colaada ayaa qiyaastii gaaraya toddoba dhibic hal milyan oo qof waana tiradii ugu badneyd abid oo barakacayaal daakhili ah noqday dhanka kale hay-ad ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobe oo magaceeda ku sheegtay kiristaanka gaduudan ayaa shaacisay in daadadka ay saameeyeen dad kor u dhaafaya laba iyo toddobaatan kun oo qof halka gobolada khasaaruhu gaareyna ay yihiin toddoba wilaayadood tirakoobka ay samaysay waxaa loogu yeero qaramada midoobe waxay tilmaamaysaa in dadka dibadda u barakacay ay ka badan yihiin shan dhibic shan iyo labaatan milyan oo qof halka dadka suudaan tiradoodu tahay guud ahaan sagaal iyo afartan milyan oo qof dagaalada suudaan ka socda oo bilaabmay shan iyo tobankii abriil ee sanadkan ayaa weli socda islamarkaana aan ilaayo hadda la helin xal nabadeed warkii subaxnimoodii kaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa